إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisiin askarta ah dowladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka ah magaalada muqdisho nin dhakhtar ahaa ayaa meydkiisa laga helay guri ku yaala degmo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa la baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka oo ku lahaayeen deegaanka sumada leh oo hoostaga degmada cadale ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ku amartay inay qaataan kaar aqoonsi ah oo ay iyadu bixinayso hooyada dhashay wiil yar oo ay dowladda federaalka hogaaro jeersiisay ayaa mar kale warbaahinta ka hadashay iyadoo ka cabanaysa dhibka loo geystay bulshada ku dhaqan degmada xamar weyne ee magaalada muqdisho ayaa si weyn u soo dhoweeyey hoos udhaca ku yimid qiimaha la kala siisto kalluunka laamaha ammaanka ee waddanka suuriya ayaa gacanta ku soo dhigay sarkaal sare oo ka tirsanaa nidaamkii bashaar al asad إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal ku qaaday fariisiin askarta ah dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho dagaal in muddo ah socday ayaa halkaa ku qabsaday ciidamada dowladda federaalka waxaana kadib markii uu dagaalku dhammaaday mar kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiic ku garaaceen isla xeradii weerarka lagu qaaday waxaana jira khasaare kala duwan oo askarta dowladda federaalka ka soo gaaray weerarka madaafiicda ah iyo sidoo kale midka tooska ah ee lagu qaaday nin dhakhtar ahaa ayaa meydkiisa laga helay guri ku yaala degmo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in halkaasi saacadii lasoo dhaafay laga helay meydka qof ka mid a dadka kunool xaafadda kuushin ee magaalada beledweyne ninkan dhintay ah waxaa meydkiis laga dhexelay gurigi uu ka degnaa magaalada beledweyne iyadoon dadka dariska laha ay sheegay inay ugu wardambeysay maalinnimadii jimcaha aynu soo dhaafnay maxamed cali saciid oo loo aqoon jiray timajil ayaa meydkiis laga helay gurigiisa oo ku yaalla xaafadda kooshin ninkan ayay wararku sheegayaan in isagoo meyd uu guriga dhowr maalmood ku jiray iyadoona bulshada degan xaafadda kooshin ay aad uga hadalhayaan dhacdadan ka dhacday xaafadooda si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kusoo badanaya dhacdooyinka caynkan ah iyadoona kol sii horreysay magaalada laga dhexelay meydka qof ku shaqaysan jiray dhaqista baabuurta waxaa la baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka oo ku lahaayeen deegaanka sumada leh ee hoostaga degmada cadaleh ee walayada islaamiga ee shabeellada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
mu'asasada alkataa'ib ahna garabka warbaahineed ee shabaabulmujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahisay filim muujinaya weerar lagu qaaday xarun askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka sumadaale ee dhaca gobolka shabeellada dhexe halkaas oo waayadii u dambeeyey dagaallo adag ka socdeen weerarka ayaa bilaabanaya xilli aroornimo ah wuxuuna soo bandhigayaa khasaaraha xooggan ee ciidamada xasan sheekhe maxamuud lagu gaarsiiyey dagaalka muuqaalkan soconaya afar daqiiqo iyo qadar sekanno ah ayaa ugu horrayn waxaad ku arkaysaa qaar ka mida ciidamada militariga mujaahidiinta oo mar keliya isla helaya rididda rasaasta kuwaas oo aad mooddo inay horay isugu ballansadeen kaamirada alkataa'ib ayaa ku tusaysa qaar ka mid a mujaahidiinta al-shabaab oo xaafadaha sumadaale ku eryanaya askar ka baxsanaysa goobta dagaalka iyo mid ka mida askarta mujaahidiinta oo garnaylka garbaha laga tuuro ku ridaya xerada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka xerada ayaa waxaa la wareegaya mujaahidiinta waxaadna arkaysaa meydadka dowladda federaalka oo bilqan goobta kuwaas oo inta aysan haleelin xabadda shabaabulmujaahidiin ku guda jiray qodista godad ay kaga gaashaantaan rasaasta mujaahidiinta al-shabaab iyo kaamirada oo mid mid kuu dulgeynaysa askarta lagu dilay dagaalka الجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مكتتم تروا سراعا فللأعمار مصطرع تحت العجاج وللأقدار مصطدم الأرض جفوفها يظل على الكفار يحميهم في مسايلها كما جرى السيل في تلك رعبا والسماء بها gabagabada muuqaalka ayaa soo bandhigaya mujaahidiinta oo raayada tawxiidka wata islamarkaana si buuxda ula wareegay deegaanka sumadaale taasoo ka dhigan inay guushu iyagu raacday iyo hubkii laga furtay ciidamadaasi oo ay ku jiraan qoryaha a k fordysaban b k emyo iyo qoryaha lagu ugarsado dabaabaadka dagaalka مواظب الله ما نامت مضاربها عن الجهاد ولا أزرى بها سأم يرمي بها كل جبار ويقصمه إن ظن من سفه أن ليس ينقصم الجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مكتتم ترى صراعا فللأعمار
muuqaalkan ayaa qayb ka ah silsilado muuqaallo ah oo ka tarjumaya weeraro bilihii la soo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadayeen gobollada bartamaha soomaaliya gaar ahaan hiiraan iyo shabeellada dhexe walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waa shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo dhowaan isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kuwaasoo si diiran oo maqaamkeedu sareeyo kalgacel iyo walaaltiniman oo ku larantahay loogu soo dhoweeyey deegaanka kuunya barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose askartan shanta ah ee isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka kala yimid magaalooyinka muqdisho caasimada soomaaliya iyo degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya askartan isu soo dhiibayaasha ah oo aan mid mid ula kulmay ayaa ii sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ka soo baxaan safka ciidamada dowladda federaalk oo ay baqdin xooggan ku dareemayeen askartan ayaa qaarkood si diriqi ah uga badbaaday howlgallo waaweyn oo malaaxiim ah oo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalk kuwaasoo ay sheegeen inay khasaarooyin xooggan lagu gaarsiiyey haddaba aan idinkala dhex baxo si ay inooga warramaan marxaladihii kala duwanaa oo ay uga bireen ciidamada dowladda federaalk waxaan ka imid baraawe dowladda federaalka goorme ku biirta waxaan ku biiray sanadii laba kun afar iyo labaatan waxaan ku jiray muddo lix bilood ah kadib waxaan fahmay inaan wax diin ah meesha oolinoo islaamnimo ah kadib waxaan garawsaday inaan ka tago oo aan meesha ku noolaa karin si qalbiyan ah qanaacadeeduna ay ku qanci weysay ilaan qofka biniaadanku waxay naftiisa ay ku qanci weyso waa inuu isaga tagaa anigana marka waxaa garowsaday inaan meeshaas ka tago oo aan aado dhul laga xukumaayo wilaayaadka islaamka kitaabka qur-aanka axaadiistii nebiga sidaasaan ku imid halkan anigoo kaashanaya nabadoonadeeda iyo waalidkayga magacaaga magacayga cabdulaahi diinow cabdi waxaa ka imaada baraawe ciidan aha askari askari dowlada aha laba kun iyo labaatan labadu marka labo sana iyo lix biloodaa ku jiro labo labo daqaal horta waa iska fududaay ma fahanta kii ugu dambeyska saddexaad sagaal qofaa anaga dhimatay kan shabeelow midka ugu qatarsan marka sagaal qofaa anaga dhimatay marka dhaawacday tirida waa iska badan yihiin dhaawacday tobanio lix qof malaa naga dhaawacday marka adii xaal cabdibeli gaari ugu carara meesha adii dhaawaciyo dhimasha dhimasha dhaawac waxaa badnaa dhaawaca badnaay dhimasha kulley coosweyne markii oo dagaalkii meesha afjarkii ay ku dhaceen kulley aniga gurmud ahaan meeshii laba laygu geyy kulley cararkiin anna ay ka mid ahay ka sokon miisha kama laaban cabdinaasir cuthmaan cumar oo ah isu soo dhiibayaasha ayaa ka waramay qoob gariirka ka taagan magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose mar aan wax ka weydiinay dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa noo sheegay in degmada baraawe laga dareemayo baqdin xoogan oo ku aadan inay soo weeraraan ama ay cagta soo marayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaahi baraawo cabsi weyn baa ka jirtay haddii oo soonaha baraawo ay maraan rag ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin dee habeenkaas jiif ma jira iyo maalmahaas oo dhan nimankiibaa meelaha joogaa laleeyahay askarta iyo qaadaa loo wada qaybinayaa iska qayiilaa laleeyahay soo jeeda naga ilaaliya dee nin qayiilaya muxuu tari karaa ugu dambeyntii askartan isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa baaq u diray ciidamada ka tirsan safka dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxaa ugu baaqi lahay maanta inaa meesha oo gaalnimo iyo dulinimo maanta ay ka jirto alla xaggiisa inay u laabteen oo maanta ay tooba keenaan abaaq ugu diri lahay intii meesha ay ku jirto
mar welbo diinta ilaahay oo soo laabta ayaan dhihi lahaa meeshaas nolol mataale ka soo dheeraada haddii meeshaas aa gashaan dhibaato waay wiilal badan ay galeen aniga asxaabadeyda ka mid ah aan arkay dhibaatada ay meeshaas kala kulmeen marka meeshaas hagelinaa dhihi lahaani saasa ugu baaq lahay kulleyba horta waxaan ugu baaqayaa intii maanta oo muslim ama micnaha maxaa la dhihi jiray soomaali ah rididii iyo gaalnimadii ay ku jiraan horta inay ka soo laabtaan ayaan ugu baaqayaa
ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa si tarabtaraba waxay iskugu soo dhiibayaan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo qaarkood hubkii ay keenaan loo lacgayo kadibna ay ku laabtaan danahooda bulshadoodana ay dhexgalaan dowladda federaalka ayaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ku amartay inay qaataan kaar aqoonsi ah oo ay iyadu bixinayso cabdiraxmaan bader ayaa ka warramaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay wajahaysay xaalado amni iyo kuwo dhaqaale ayaa waxay mar kale dowladda federaalk soo dhogtay amar ka dhan ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho dadka ku dhaqan caasimadda ayay dowladda federaalk ku amartay inay qaataan waxay ugu yeertay kaararka aqoonsiga qaranka kaasoo ah mashruucay lacag horley kaga samaynayso maadaamay xiliyadii ugu dambeysay dowladda federaalk la kulmaysay dhaqaalo yori baasan xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay inaan waxba loo qabani doonin islamarkaanaan tacaamul ganacsi samayni doonin qofkii aan wadan kaarkaas
hay-adaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ee adeega bixiyaa waxaa la farayaa inay ku xidhaan adeegyadooda aqoonsiga qaranka ma jiro dad adeeg la siinayo adduunka oo aan qofka identitygiisu ayna caddayn dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ayaana dareemayeen arrintan ay tahay qorshe kale oo dowladda federaalka ku doonaysa inay hantidooda ku qaadato wax qabad la-aanteedana ay ku qariso maadaama ay sheegtay in waxba loo qabani doonin qofkii aan wadin waxa ay ugu yeertay kaarka aqoonsiga qaranka dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxa ay mar walba keenaysaa mashruuc cusub oo ay ku xayuubsanayso hantida ay dadka gaarka u leeyihiin iyadoo aysan jirin adeegya bulsho ay maanta ka hirgelisay magaalada iyo guud ahaan goobaha iyagu ka arimayaan hooyada dhashay wiil yar oo ay dowladda federaalka hogaarij yarsiisay ayaa mar kale warbaahinta la hadashay iyadoo ka cabanaysa dhibka loo geystay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim hooyadan ayaa wiil toddoba sanno jir ah oo ay dhashay waxaa maalmo ka horgaarij yarsiiyey ciidan ay sheegtay inuu leeyahay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka wiilkan ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus waxayna hooyadan ay sheegtay inaysan waxba u awoodin isbitaalka ila gashana laga soo saaray sababa la xiriira dhaqaaleyari aniga dhibana ahay dowladda waxbaa ii qabo waayse dhibkeyga waa soo cabashadeeda waa soo sheegtay waxbaa la ii qabo waaye cunugeyga guriga oo ii dhex jiifaay isbitaal waa u awoodi waaye aniga masaakiin ah oo garabkeyga ay soo istaagi waayse ee dhibka ayaga ii geysteen ee iga xali waayeen ee i madal daaliyeen ee madal daaliyeen ee madal daaliyeen intaa neebti shib aan ugu ahay ee waxba la ii qabanoo cunugeyga isbitaalka aan kasoo bixiyay guriga ii dhex jiifa aan waxba u awoodin oo maxaynta qaliin hataa lii dhahay aan waxba u awoodin oo guriga ii dhex jiifo oo lugtiisi ee halis ee maanta ku sugan tahay waxba la ii qabo waaye dowladda aniga dhibkaasaa ka sheeganaa dowladda federaalka ayuu ku eedeysay inay meyrmeyrisay islamarkaana aysanan dhibka wiilkeeda gaaray waxba kala qaban hadal been ahna u sheegtay garabkeygaa la soo istaago cunugeyga guriga ii dhex jiifaa dowladii waxbaa ii qaban weyse waxbishadeeda waa gudbisada si fiicana waxbaa si fiicana waxbaa waxbaa ii qabtaa waay waa la ii imaaday hadal beenaa la ii sheegay waa lee madal daaliy baaburka waa la aqoonsa alla nin xildhibaana iskale waa is yaqaanaan ayaga waa isdhaafooyiin aniga awoodaa la ii sheegtay dowladda awooda ii sheegatay waxbaa ii qaban laasan tahay baaburka nin xildhibaana iskala hadlaa baaburta dagaalka gasho waay waxaa maalin maalinta ka dambeysa laga soo tabiyaa magaalada muqdisho dhibaatooyin argagax badan kuwaas oo ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka degan magaalada muqdisho iyadoo aysan jirin cid la xisaabtamaysa ama ka qabanaysa ciidamada dowladda federaalka oo cadaystay daadinta dhiigga dadka afriyada ah waxaana dhibaatooyinkan looga bixi karaa sidaba culummada diinta islaamka ay sheegaan marar badan in dadku ay qabsadaan kitaabka allah casa wajalla iyo sunnada nabiga salaallahu calayhi wasalam kuwaas oo amni iyo cadaalad buuxda ay dadku ku helayaan sidaba ka jirta dhulka ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas oo dadku amni iyo cadaalad dhammaystiran ay ku haystaan haddii wax khilaaf ahna soo kala galaanna lagu xaliyo kitaabka allah subxaanahu wa tacaala bulshada ku dhaqan degmada xamar weyne ee magaalada muqdisho ayaa si weyn u soo dhoweeyay hoos u dhaca ku yimid qiimaha la kala siisto kalluunka cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya hoos u dhac ayaa laga dareemayaa qiimaha la kala siisto kalluunka ama malayga ee suuqyada degmada xamarweyne ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona bulshada ay si weyn u soo dhoweeyeen qiimaha hadda lagu iibinayo kalluunka dadka ku dhaqan degmada xamarweyne ayaa waxa ay sheegeen in hoos u dhacan ku yimid qiimaha kalluunka ay aada ugu faraxsan yihiin waxayna dhanka kala tilmaameen in tani ay tahay nicmo uu allah siiyey dadka soomaaliyeed maadaama bay yidhaahdeen uu allah ku galladay bad aad u ballaaran oo ay ku dhex jiraan khayraad noocyo kala duwan leh oo aad u fara badan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa arrintani uga warramaya saxaafadda
waana waa faraxsannahay aad iyo aad saansii ka darna rabnaa ba inaan u faraxsannaano maasha allah barakada ilaahay waa kana waa noo keenay waa baashaalowna joodarkeeni waa baashaalowna raqiis le waay labalabo doolar le labalabo doolar labalabo doolar le waxaan dhan labalabo doolar aan fahantaada allihii noo nimceeyey oo nimcadaa na siiyey nimcada khayraadka badda ilaahay subxaanada na siiyey laakiin dadka ma fahansana nimcadan ilaahay subxaana wa tacaala waddankeena waa nimco nimca nimca lagu dari waana waddankeena alxamdu lilah laakiin maxaa la doonayaa in la dhaho alxamdu lilah lain shakartum laaziidannakum ilaahay subxaana wa tacaala wuu zaa'id yaha markaas waa nin kafartaas inuu kufriine ilaahay subxaana wa tacaala in cadaaba lashadiid waaye cadaabtiis waa kulushaa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala nimcada mar walba mar walba saan uu gadgadinaya haddii lagu shukri ilaahay subxana wa taala nimada uu keenayaa laakiin waa la filinayay markuu roob waxyar ku do'o badda ku do'obe waa la filinaya inuu roobka wad uu keeno jeedar badan toonaha malaayiga toonaha jeedar badan noocaana la dhahaa jeedarka noocaan waa soo badanaya markaas iyo kuleelaha kuleelaha markuu yahay waa soo badanaya ilaahi subxana wa taala waa noo soo badanaya xilli roob waa la sugaya markuu roobka daana waa kasii daran yahay meel la kala dhiga lama helayo waxaa marar badan dhacday ilaa iminkana dhacda in khayraadka bulshada soomaaliyeed ee dhex eegaaga badda ay gurubsadaan maraakiibta dowladaha shisheeye kuwaasoo dhibaateeya kalluumaysatada soomaaliyeed ee ka jillaabta xeebaha dalkeena warkaan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan sarkaal sare oo ka tirsanaa nidaamkii hore ee nuseeryada bashaar al asad ayaa gacanta lagu dhigay kadib baaritaano ay sameeyeen laamaha ammaanka ah ee dalka suuriya madaxa qaybta koonfureed ee magaalada xumus moxamed abujacfar oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen maxamuud shatood oo ahaa sarkaal ka tirsanaa saraakiisha amniga ah ee magaalada ximis xilligii uu shaqaynayay nidaamkii burburay ee bashaar al asad wuxuu intaa ku daray in baaritaanka eedeymahan ay bilowdeen kadib markii ay soo baxeen warbixinno badan oo ku aadan inuu kulug lahaa faldembiyeedii ka dhacay magaalada ximis waxaana ninkan lagu soo oogay falal ay ka mid yihiin afduubka dad shacab ah isagoona ugu dambayntii gubi jiray warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa